دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alka taayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka hiiraan maamulka somalilan ayaa xabsiga ka sii daayay cabdimaalig muuse coldoon oo u xirhnaa in muddo ah madaxweynihii hore ee dowladda federaalk shariif sheekh axmed ayaa cabsi weyn ka muujiyey xaaladda uu dalka ku jiro isagoona sheegay in dalka uu ku jiro xaalad adag oo soddonkii sano ee lasoo dhaafay ka daran diyaaradaha ka shaqeeya hawada soomaaliya ayaa ka cabanaya awaamiir uga imaanaysa maamulka somalilan iyo dowladda federaalka askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa aragti ka dhiibtay bahdilkii uu xasan sheekh kala kulmay dowladda xabashida itoobiya intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
waa tobanka bisha sideedaad sanada kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka kalena ku aadan labaatanka bisha labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka warkii oo fidsan kanaalka wararka ee alkataayib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday qeybo ka mid ah gobolka hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinayo waryaheena mubaarag cumar
kanaalka alkataa'ib al akhbaariye ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka maroodila iyo beledweyne ee wilaayada islaamiga hiiraan ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumayay askarta dowladda federaalka kuwaas oo wata gaadiidka dagaalka
يمسني إلا ودمعي على الخدين ينعم عود علي السهر عود على عيني من عدد الجن وعلى عيني مطاياه
ciidamada mujaahidiinta ayaa baacsanaya askarta dowladda federaalka oo dhabar jeediyey fagaaraha dagaalka waxaana muuqaalkan kooban lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka ah وبليت بولوع قلبي ما يمسيني إلا ودمعي على الخدين ينعم يا ليلي يلي بطول الغاه مطنيني حرام تزعج جنيني عقب ما سررنا حرام تنجيني توبيني حرام تلمطيني عند ذكرى weerarkan dhabagalka ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka kuwaas oo daadsan fagaaraha dagaalka si kastaba ay ahaataba kanaalka alkataayib al akhbaariya ayaa sii dardargeliyey soo saarista weerarada dhabagalka ah iyo kuwa tooska ah ee lagu naafeynayo askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka حرام تنقطع عهود بينك وبيني حرام تلتف ضميري عند ذكرى من عاد لي في الفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لوقياهم ربع لي يا من عداد الوقت يسفيني ألقى ربيع الهنا في شوف الأمام من عاد لي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لوقياهم ربع لي من عجاج الوقت يسفيني
maamulka somalilan ayaa xabsiga kasii daayay cabdimaalig muuse coldoon oo u xirnaa in muddo ah faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya mahad cubayd cabdimaalik muuse coldoon oo ahaa weriye samafale ah ayay maamulka somalilan maanta kasii daayeen xabsiga kadib markii bishii lasoo dhaafay ee rajab ay kasoo qabteen magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer xilligaas wixii ka dambeeyey oo lala-aa halka uu ku xiran yahay cabdimaalik oo maanta ka hor hadlay warbaahinta ayaa ka warramay sii deyntiisa isagoo xusay inta goor ee uu maamulka somalilan xarig kula kacay
بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آه، دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله وصبحي مدو صدح يا فرتن عشاء وان كجري حبسي أن الله أيو سقناتي waxay ahayd markii lay qabtay waxay ahayd ee lay xidhay een, een, burca layga soo xidhay yani muddada saddex iyo toba- afartanka cisho ka hor ayay ahayd Een, maanta waxay sii daysay een, maxkamadda een, ciidanka somalilan dee kolley dadku waxa weeye way isweydiinayaan cabdimaalik dhowr jeer baa la xidhay run ahaantii een, xadhigaygan wuxuu ahaa noqonayaa kii shanaad buu noqonaya Een, shantaa labaan la xukumin saddex waa la xukumay mar laba sano laygu xukumo mar saddex iyo bar laygu xukumo mar laba sano laygu xukumo marka labadan la xukumin waa kii lix iyo tobanka oon dhowr iyo toban cisho xidhnaa iyo kii labada kun iyo afar iyo labaatanka oon intaa xidhnaa Een, adeer aan idiin sheegay saddex iyo een, afartanka een, cisho ilaahayna waxaan ka baryaynaa isaga muxuu ahay qadara Een, وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحوي وحي مو هاي قرال كان حرقنا رون هانتي وحوي وامتحان نبا وحبا لغو امتحامية mid ka mid ah ehelada cabdimaalik muuse coldoon oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta uu saxaafadda kula hadlay ayaa ku booriyey inuu ku taagnaado wixii wanaag ah oo ay ka mid yihiin arrimo marar badan uu cabdimaalik xabsi u galay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisana laazim wixii u dana dalka iyo dadka iyo diintane laazim wixii u dana diinta iyo dalka labadaba ku dheganow dalkuna waa dalkaagii diintaadana ilaah baa kugu addoonsaday xaqaa ku dheganow dalkeennana waxa weeyaan wax allaale wixii ka hor imanaya baynu dhammaanteen ka hortegaynaa haddaynu saxaafad nahay iyo haddaynu cid kaleba nahay shalay ayay ahayd markii suldaan ay dhalashada wadaagaan cabdimaalik uu maamulka somalilan ugu baaqay inay sii daayaan isagoo u qabtay toddobaatan iyo laba saacadood oo uu ka bilaabay xilliga uu hadlayey ninkan ayaa markii uu hadal ka jeedinayey waxaa garabkiisa taagnaa rag hubaysan waxaa kaloo aan doonayaa inuu soo daayo oo uu soo raacinaya waa hadda waa laba iyo toddobaatan saacadood cabdimaalik muuse coldoon cabdimaalik muuse coldoon waa toddoba nin weeye markaa toddobadaa nin ee xidhan waad garanaysaa inay kaahinow Een, toddobadaa nin ee xidhan to- laba iyo toddobaatan saacadood ka tirsa saacadda aan kula hadlayo waa inay xorriyaddooda helaan coldoon ayaa markii la qabanayey wuxuu maamulka somalilan ku beegsaday inuu ka hadlay heshiis ku-sheegii uu maamulkaasi la galay dowladda itoobiya xilligaasi oo uu la dareen noqday bulshada soomaaliyeed ee jooga daafaha dunida madaxweynihii hore ee dowladda federaalk shariif sheekh axmed ayaa cabsi weyn ka muujiyey xaaladda uu dalka ku jiro isagoona sheegay in dalka uu ku jiro xaalad adag oo soddonkii sano ee lasoo dhaafay ka daran sid warkaan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdifitaax faarax madaxweynihii hore ee shariif sheekh axmed oo ka hor hadlayay labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ku dheeraaday ka hadalka fashilka haysta hogaanka villa soomaaliya waxa uuna cabsi weyn ka muujiyey xaaladda ka jirta dalka shariif sheekh axmed wuxuu sheegay in dalka uu ku jiro xaalad adag oo soddonkii sano ee lasoo dhaafay aanay dalku soo marin shariifka oo u muuqday mid u adkaysan waayey halista kusoo foodlay dowladda federaalka ayaa waxaa hadaljeedintiisa tiro dhowr jeera ka dhex galay guddoomiyaha baarlamaanka oo u muuqday mid xasaasiyad ka qaba nuxurka fariinta shariifka shariif sheekh axmed ayaa waxaa laga dheehan karay nuxurka fariinta uu dirayey mid aad uga walwalsan burburka iyo kala cararka kusoo wajahan dowladda federaalka hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fadhiisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno soddonkii sano oo lasoo dhaafo lama soo marin haddaba waa kan shariifka oo tiro dhowr jeer ah uu isku dayay ka hadalka burburka ciidamada dowladda federaalka iyo bixitaanka atmis oo laga dhex galay isagoo ku dhisaya waxa hadda ay ku sugan tahay soomaaliya dalal ku suntanaa xaaladda ay hadda ku sugan tahay soomaaliya balse wuxuu qiray in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen amniga dalkana uu faraha ka baxay jawiga gudaha baarlamaanka ka jira iyo midka dibadda ka jiraana ay kala duwan yihiin ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisaaya maanta xaaladdooda meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmis ay ku baxayso waxaa maanta isku hayna meeshaan aniga waxaan aaminsanahay macno ma samaynayaan wey waxa macnaha samaynaya waxaa waaye inaan abbaarno taargetka madaxweyne adigoo mahadsan aan ku aad kuu sharfayno ajinta inaad ku soo noqotid waa mahadsantaa guddoomiye ma xukuumaddaa dhib lagu qabaa oo dowlad ka qaadanaysa ilmaan qodobka afaraad waa la gaari doonaa sagaalan ku egnahay maanta maaragtay intaasaan ka hadalno markii la gaaro waa mahadsantaa waan guddoomiye ka hadli doonaa markii la gaaran ka hadli doonaa waa mahadsantaa guddoomiye gurigaan aan ku xidhannahay jawi gaaraa ka jira bannaankana jawi gaaraa ka jira dadku waxay dareemayaan khatar waxayna arkaan egzaambulo hore u soo dhaco adduunyada kale ka dhacay shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ayaan weli hadaljeedintiisa laga soo daynin warbaahinta dowladda federaalka maadaama uu sheegay in xaaladda dalka ay faraha ka baxday ciidamadii dowladda federaalkana ay burbureen si kastaba dadyowga iyo dowladaha dunida ayaa indhaha ku haya xaaladda maalmaha bilaha iyo sannadada soo socda laga filan karo waddankan ay dagaaladu haraadiyeen iyagoo ka welwelsan waxa uu dalkan martigelin doono maadaama ay ciidamada afrikaanta isaga bixi doonaan guud ahaan waddanka iyagoona si cad u sheegaya in shabaab ay la wareegi doonaan guud ahaan soomaaliya mahadsanid cabdifataax halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan diyaaradaha ka shaqeeya hawada soomaaliya ayaa ka cabanaya awaamiir uga imaaneysa maamulka somalilan iyo dowladda federaalka warkaasi waxaa halkan kasii aanbaqaadaya waryaheena maxamed qaasim hay-adaha duulimaadka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya hawada soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya awaamiir iskhilaafsan oo diyaaradaha rakaabka ah ay kala kulmayaan dhinacyo iska soo horjeeda warbixin soo baxday ayaa sheegaysa in la diiwaan geliyey ilaa toban dhacdo oo khalqal lagu geliyey duulimaadyo caalami ah xilli ay marayeen hawada soomaaliya shirkadda duulimaadka qatar ayaa sheegtay in ay laba amar oo iskhilaafsan kala kulantay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa dhinaca dowladda federaalka ayaa qirtay in qalab casri ah la geeyey hargeysa dowlada shisheeyana ay qayb ka yihiin kuwaas oo halis lagu gelinayo badqabka duulimaadyada soomaaliya qalabka lagu kantaroolo hawada oo maamulka somalilan oo hargeysa geeyey ayaa la sheegay in uu awood u yeeshay in uu awaamiir siiyo diyaaradaha isticmaalaya hawada soomaaliya loolankan u dhexeeya labada dhinac ayaa yimid kadib markii fidla soomaaliya bishii lasoo dhaafay madaarka hargeysa ka celisay laba duulimaad oo ka kala yimid etoobiya iyo tailan sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena cabdalla mukhtaar askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa askari kale ku dilay magaalada muqdisho وجيركم وجينا ويلكينا ديالنا أيضا حتى لنا لما صابينا حسن عبد الرحمن
xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil uu askari ka tirsanaa dowladda federaalka magaalada muqdisho uu u geystay askari kale cabdiraxmaan macalin maxamed oo ah aabbaha dhalay askariga la dilay oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warramay dilka loo geystay wiilkiisa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu filintijeer ku jiro hadda islamarkaana aan laga soo bixin doonin ilaa uu cadaalad ka helo isagoona dhanka kale sheegay in isaga qudhiisa uu labadiisa lugood uu u waayey u dagaalamidda dowladda federaalka aniga oo ah cabdiraxmaan macalin maxamed wiilkeyda xasan nuur ulidili cadaalad waan rabaa cadaalad in loo helo cadaalad wiilkeyda waa la dili ee mataqaanaa ninkii wiilkeyda dil tiirka la soo taago haddii kala xawaalma meertiisa ku jiraa finjeerka ku jiraa wiilkeyda haddii aleeda ayadoo cadaalad la helin lagama soo bixina xasan cabdirax ninka dilin waa askari asna askari waaye isku meel ay ka tirsan yihiin meel yidhaah maanta imika ka horey ka yimideen marka waxaan idinka rabaa dowladina cadaalad ka helno cadaalad baan rabnaa cadaalad cadaalad baan rabnaa ilaahay baa cadaal caad caadil ah waxaad yeelaysaan walaalayaalow dadkaas madaxda waxaan ka codsinaynaa in xaqeen lasoo saaro wiilkeeda waa ninka dila lasoo qabto waa kan waa wareega adduunkiisa oo ka baxay ma soo qoon karna u maqabo ninkaasa lasoo qabtay waxaan cadaalad aan helno cadaaladaan rabnaa dalka cadaalad u baahan yahay anna cadaaladaan u baahana marka laga soo tago dhibaatada ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa marar badan dhacday in iyaga dhexdooda ay isdilaan waxayna nolosha isku dhaafsiiyaan waxyaabo aan micno lahayn sida mukhaadaraadka dab geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida mar kale uu warkan ku faahfaahinayo maxamed qaasim inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhaawacmay gaadiid iyo hanti aad u badan oo ay ku baaba'een kadib markii dab xoogan saacadihii lasoo dhaafay ka kacay geerash ku yaala magaalada kismaayo kaas oo gawaarida lagu farsamayn jiray sida lasoo werinayo dabkan waxa uu basbeeliyey ugu yaraan saddex gaari oo mid ka mid ah uu ranaa sida ay sheegayaan goobjoogayaasha halkaasi ku sugnaa xilligii dabka uu kacayay haddaba waa kuwan milkiilayaasha gaadiidka iyo qaar ka mid ah goob joogayaasha oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen arigaan shalayaan raray adig kow iyo tobankii iyo bar markay ahayd shaqadiisi wixiis o dhan waa loo dhameeyey gaarigoo xerxeran geerishkaa la geliyey boonadii ku bixilaabay shidaalkii wax o dhan waa loo diyaargareeyey markii ay laba saac iyo bar ahayd yaa lay soo wacay gaarigii waa gubtaa laygu dhahay geerishkaa dab ka kacay gaarigii markaan imaaday gaarigoo ololayaa imaaday badeecadii saarnayd iyo gaadiidkii iyo wixii oo dhan isku ololayaan meesha ugu imaaday gaarigii rarkii saarnaa iyo wixii oo dhan meesha ku baaba'een abtiga curyaana iska leh gaarigaasoo xilli xoolo ka leeyahay gaarigana saana ugu baaba'ay waa naafo nin shaqaysan kara maahan aniga maaragtay oo gaariga uraraayo oo hagaajinayo oo gaariga maaragtay ku shaqaynayay hanti khasaaradeed oo maal nafta ilaahay badbaadiyey inkastoo saddex iyo afar ay ku dhacameen gacmaha iyo lugaha dabkii xunufkiisii khasaaradii u badnayd waxay ku habsatay gaarigan koondharka aad u jeedaan dabkii ka kacay xale khasaaro badan uu geystay ninkii geerishka lahaay ummadda ilaahay oo baawuraheedii wixii oo dhan xalay niyow wad un baan gelin dadaa ku gubto lugaha ka gubto gacmaha ka gubto maryahoodii dhilqooda ka baxay lamana lahayn dabaa kici doono dadkii dhibkan soo gaaray ma jiraan wax gurmad ah oo ay ka heleen maamulka jubbaland ee ka taliya magaalada kismaayo balse dadku si iskood ah iskugu gurmadeen islamarkaana dabka gacantooda iyagu ku baktiyeen si kastoo ahaataba waayihii dambe waxaa dalka soomaaliya kusoo badanayay dabka ka kacaya magaalooyinka waaweyn ee dalka kaas oo baabiyey hanti badan ay ummaddu laheyd qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa aragti ka dhiibtay bahdelkii uu xasan sheekh kala kulmay dowladda xabashida itoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan mar kale iyo mahad cubayd dadkan ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay bahdilkii uu dhowaan xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha dowladda federaalka kula kulmay dalka itoobiya siyaabo kala duwan ay u cabireen aragtidooda ayagoo xasan sheekh ku tilmaamay inuu yahay qof liita waa kuwan qaar ka mid ah oo aragtidooda cabiraya
horta alxashi sheekh maxamuud markaan ka hadlo ani fikraddeeda waa micnaha waa awlka hore daba dherif oo ahay awlka horeeto oo etoobiya haddana markuu meesha tegey bahadilaadtii ugu xumeed oo kula kulmay dalka etoobiya saan isi ka daran weliba in loo galo waa rabnay haddaan nahay shacabka ku dhaqan shabeellada hoose bahadilaadii oo la kulmay xasanka guurtay bahadilaadii la kulmay aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ba'suhum baynahum shadiidun taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa gaalada dhexdooda baaskooda aad u daran yahan wuu leeyahy alle subxaana wa tacaala waxaad malaysaa inay wada jiraan waxaan kala soconnaa dee waa annagii maqlaynay cid walibana maql shabeelal bana laga maqlay inuu in la soo dullaystay oo dulligii isagu doontay uu ku dhacay saasaan ula socdaa adeer oo maaragtay isagoo iska dhigaya inuu dal matalayo intuu tegay oo madaxweyne iska dhigaya qaar kale ayaa iyaguna sidan u dhiibtay aragtidooda
horta mudankiisuu qaatay waana waxaan is leeyahay waa mid uu ku habboonaa midan maanta ku dhacday socodkan hadda uu baxaya xasan sheekh maxamuud waxaa la yidhi war nin aad dagaashan tahay maxaad ka dooni dad xataa uu ka qariyey xataa kuwii murtidiin tahay isaga ka tirsa uu ka qariyey kismaayo intuu tegey buu yidhi waddan baan ka qaybgelahayaayo nin madaxweyne aan ahayo hadalladii nimankan gaalada ay yidhina way u qornaayeen way la sugahayeen horta shabaq buu dhex istaagay ninkaas runtii dadku way ka aamusnaayeen maantana bahdilka ugu dambeeyey oo la kulmay laakiin ummadda soomaaliyeed gebi ahaan waxaa ugu baaqaya waxay tahay inay iska dhiciyaan itoobiyaanka xasan sheekh maxamuudna runtii ay ka maarmaan oo runtii aysan marnaba runtii aysan u aamin inuu yahay hogaamiye soomaaliyeed xasan maxamuud hogaamiye soomaaliyeed maanba runtii waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay garaabiista ama derbijiif dawalsan ee wadamada caalamka fadeexaddii iyo ceebtii uu kala kulmay dowladda xabashida ayaa weli xasan sheekh dul hoganaysa waxaana lama filaan ku noqotay sida liidnaantu ka muuqato ee loola dhaqmay waad mahadsan tahay mahad warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa